فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal u soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawa oo isniin ah waxaad ku dhegaysan doontaan kamiin ka dhacay shabeellaha dhexe oo lagu laayay in ka badan soddon askari oo ka tirsanaa ciidanka lagu soo tababaray eritareya faahfaahin ku aadan kamiinkaasi iyo war-saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta al-shabaab oo ay kaga hadleen kamiinka ka dhacay duleedka daarunicma ee shabeellaha dhexe ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka askar ka tirsan ciidamada eritareya lagu soo tababaray oo arday ku dilay magaalada muqdisho qaar ka mid a dadkii goobta joogay oo si qiirad leh kaga hadlay falka dilka ah ayaad dhegaysan doontaan beesha cawlyahan ee degta jubbooyinka oo mujaahidiinta ku wareejisay hub ay ugu tala gashay difaaca shareecada islaamka kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan jubbooyinka codadkii laga jeediyey hub wareejinta ayaad dhegaysan doontaan kanaalka alkataa'ib al akhbaariya oo goordhow baahiyey filim xiise badan oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee dhowaan ka dhacay saldhig ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee wilaayada jubbooyinka wilaayada galgaduud oo xoolo u kala qaaday beelaha cayr iyo maxamuud hiraab oo wadadega wilaayadaasi kadib xaflad ka dhacday degmada ceelgaras qodobadaasi iyo qaybta kow iyo tobanaad silsiladda taxanaha ah ee uu jeedinayo sheekh jaamac cabdisalaan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka oo mar kaliyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa sagaal iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga aan ku bilowno barnaamijka ciidamo ka tirsan kuwa eritareya lagu soo tababaray ayaa lagu laayay kamiin ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe khasaaraha kamiinka iyo bayaan ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa noo soo jeedinaya waryaheena haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar dhabagala u dhigay kolonya ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah kuwaas oo u gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarka oo ka dhacay duleedka deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo labaatan askari kuwaas oo qaar ka mida meydadkooda ay ciidamadan goobta uga carareen bayaan kooban oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey weerarkii saaka ka dhacay daarunicma wuxuuna ku biloawmay bayaanku sida tan siddeed iyo labaatanka rajab sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan sagaal iyo labaatanka febraayo laba kun labaatan iyo saddex ciidamada mujaahidiintu waxay saaka ee ooxada kabiin u dhigeen ciidamo murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka daarunicma ee walaayada shabeellada dhexe ciidamadan oo ka mid ah murtadiintii dhowaan laga keenay waddanka eritareya ayaa damacsanay inay dhibaatooyin u geystaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka baadiyaha ah ee ku xeeran tuulada daarunicma balse waxaa dagaal kala hortegay ciidamada mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqooda mujaahidiintu waxay allah fadligiis jab lixaad u geysteen ciidamadii murtadiinta ahaa waxaana jira khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo soo gaaray cadowga sidoo kalena hub iyo saanad ciidan ayaa laga qanimaystay murtadiinta bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi tirada dhimashada ciidamada riddada ah inta aan xaqiijinnay waa sagaal iyo labaatan askari kuwaas oo lix ka mid ah oo uu ku jiro taliyihii hogaaminaya ciidankaas ay meydadkooda goobta uga carareen mujaahidiintuna gacanta ku dhigeen bayaanka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah sidoo kale waxaa bayaanka lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta islaamka ah ay dhammaanteed allah oo keliya u sugnaanayso allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey welilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waad mahadsantahay haashim dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho waxa ay howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen agagaarka isgoyska ee kiskontarool afgooye ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidanka dowladda gaar ahaan qaybta sirdoonka sarkaalka ay mujaahidiinta dileen waxaa lagu magacaabi jiray xasan jiis waxaana uu si gaar ah kaga howlgali jiray oo dadka muslimiinta ah uu ku tacdiibin jiray xabsiga godka jileecow ee muqdisho هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم kanaalka alkataib al- kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa goordhow oo caawa ah baahiyey filim xiise leh oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee dhowaan mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee wilaayada jubbooyinka filimka oo soconaya qadar shan daqiiqa ah waxaad ku daawanaysaa sida uu u dhacay dagaalkii cuslaa ee khasaaraha ba'an dhaliyey waxaadna arkaysaa mujaahidiinta oo ku taqadumaya saldhigga iyagoo baacsanaya oo eryanaya ciidamada dowladda oo halkaa ka cararaya meydadka ayaa daadsan saldhigga sidoo kale waxaad arkaysaa qaar ka tirsan askarta oo la tooganayo iyagoo baxsanaya wixii tafaasiil intaasi ka badan waa inuu wararkeena insha allah هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم beesha cow- beesha cowlyahan ee degta jubbooyinka ayaa munaasabad ka dhacday wilaayada jubbooyinka waxa ay ku wareejisay hub ay ugu tala gashay difaaca shareecada islaamka ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane oo ah ugaaska beesha cowlyahan ilaahay baa mahad iskale mahaddaan la koobi karin bilow iyo dhammaad aan lahayn ilaahigii nagu manaystay baa mahadda iskale ilaahay makaankan quruxda badan ee sharafta badan ee rabbi nagu waajibiyey isugu kaana kulmiya baa mahad iskale waxaa kaloo mahad mudan xarakatu mujaahidiin oo amniga muslimiinta maanta sugtay mahad baan u celinaynaa waxaan kaloo mahad u celinaynaa beesha reer cawlyahan ee alaabtaha quruxda badan ee cadowga ilaahay lagaga hortegahayo ee mu- kitaabka ilaahay loogu nusreynhayo soo gudbisay infaaq fii sabiililahina ku keentay oon amar iyo awood sheegaso iyo xoog aan ku keenin ilaahay dartii u keentay naftooda iyo maalkooda iyo dhiigooda u hortayna waan u mahad celinaynaa waxaa meeshan ka muuqdo hubkaa faraha badan ee beesha ee keentay waxa loogala joodo waan garanaynaa kulley nin walba wuu garanhayaa ninkii muslimna waa garanhayaa ninkii gaalena wuu garanhayaa waxaan ku garab taagannahay kitaabka ilaahay waxaan ku garab taagannahay wiilashayada ee ilaahay baana waajib nagaga dhigay waxaan ku faanayna ma aha waa ilaahay wuxuu nagu manaystay oo qofka muslim qofka tawxiidsado ilaahay tawxiidkiisa dhab u qaatay oo nin walba waajib ku tahay oo faraloncay ay ku tahay taasaan xoo- xoolaha ku wareejinay waxaanan kaga hortegaynaa gaalada saliibiga ah iyo midka raacay ama soomaali ha noqdo ama madow ha noqdo ama cadaan ha noqdo gaal dhammaantii kale reebi mayno midna nooma sokayo waxa naga dhexeeyana waxaa weeyo in xabad iyo dil iyo dhiigoodan doona ayagana cadaab ay ku mutaysaan annagana ilaahay aan sharaf agtiisa kaga raadinano maantana labaa loo kala baxay saddex looma kala bixin nin mobilka taageeray iyo nin kitaabka qur-aanka taageeray baan u kala baxnay annagu waxaan taagannahay kitaabka mursiga ilahay kalaamkiisaan taageernay kaasaanan u nursanaynaa kaasaanan aakhare sharaf kaga weydiisanaynaa adduunkana cizi aan ku moodaynaa biidni illaahi alkariim kuwa gaalada raacayne kaasay ku dulaysan yihiin marka waxaan ku soo koobayaa odayaal baa iga dambeeya assalaamu calaykum waraxmatullah intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoon cabdinaasir oo ka mid ah waxgaradka beesha cowlyahan أولا الله سبحانه وتعالى المحدو علينا إذا الكيد الله inoogu nicmeeyey nicmooyinkiisa waaweyn ayna tiro la gaarin dhammaad iyo bilo midna aana lahayn ee allahaasaa mahad idil iska leh subxaana wa tacaala bacdallaahi waxaa mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin oo runtii nuurkan iyo iftiinkan ay gaalada dhibaysanayso ee dhiiggooda iyo fikirkooda iyo caqligoodaba ku bixiyey ayadana waa mahadsan tahay ilaahayna haynoo sugo waxaan halkaan runtii rabaa inaan oga mahad elibelweyn tacawulyahan oo hubkaas muuqda ilaahay kitaabkiisa in lagu garab istaago laguna burburiyo baybal iyo dimuqraadiyad u wareejiya hubkaas annagu amarka allah baan ka qaadanaa subxaanahu wa tacaala ilaahay baana amray inaan gaalo la dirirno caragelinno aanan la dagaalano allah subxana ayaan oga amar qaadanaynaa cidda ay gaalo amar ka qaadanaysa ee sida murtadiinta axmed madoobi iyo guur guurte ee shaydaan waxyigooda qaatay annaga waxaan qaadanay ilaahay subxaana waxyigiisa kaasaana sarreynaya ballanqaadka allah baana shaqaynaya biidni illaahi tacaala ee gaalada kaafiriinta annagu ilahay baana kala geeyey mar hore ilahay qul kaafiruun buu nagu kala geeyey lakum diinukum waliya diin gaalo annagu diintaannada inaan u dhimanno oo dhiigga annaga iyo naftaana u daada inaan diyaar u nahay waxaa munaasabadan ee runtii xusid mudan oo rabaa inaan bogaadiyo farxaddii runtii inoo inoo isku kaga xigxigtay ee ragga mujaahidiinta ah ilaahay ha inoo xifdiyo runtii qalbiganaga ay ku daaweeyeen allaha daaweeyo intii shahiidda ilaahay waxaan u weydiinaya ilaahay inuu shahaadada ka aqbalo intii jaraaxa ku soo gaadhayna ilaahay inuu jaraaxada u caafiyo inta nool ee hadda ribaadkiiyo furmaha ku suganna ilaahay ha idin sugo ilaahayna ha idin xifdiyo biidni illaahi tacaala ammaanada ilaahay baad idinku jirtaan waxaad u halgamaysaanna waa ilaahay kitaabkiisii oo idinku talagalay ee ilaahay subxaan inoogu soo dejiyay inaan asagaas aan dhaqan ka dhigan iyo dastuur kaasaad u taagtaagan tihiin هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa tahay wilaayada galguduud ayaa xoolo dhiig ah u kala qaaday beelaha cayr iyo maxamuud heraab oo wadadega wilaayadaasi kadib xaflad ka dhacday degmada ceelgaras munaasabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada galguduud iyo waxgaradka beelaha cayr iyo maxamuud heraab ayaa lagu dhameeyey xurguf u dhexaysa labadaasi beelood ugu horreyn beesha maxamuud heraab ayaa boqol iyo toddobaatan halaad oo geel ah oo lagu qiimeeyey lacag aan siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan doolar ku wareejisay waxgaradka beesha cayr bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka waramaa beesha reer maxamuud hiraab oo loo jooga maanta ceelgaras oo wareejisay xaqii daahir afrax oo uu ahaay boqol iyo toddobaatan halaad oo qaybaba sii heed qiimahooduna yahay siddeetan iyo sagaal kun iyo lix boqol iyo lixdan waxaanan ku wareejinnay walaalaha reer cayr oo kiil uu ka yahay maxamed nuure cumar iyo cabdi xaashi inaan ku wareejinay dad badanona joogo markhaatina uu ka yahay annagana ay naga wareegtay walaayadu ka mid tahay ummad badanuna ka mid tahay nagana wareegeen kuna wareegeen qiimahaas sidoo kale waxgaradka beesha ceyr ayaa la wareegay xoolihii dhiigga ahaa ee horey u xukuntay maxkamadda wilaayada galgaduud iyagoona beesha ceyr dhinacooda ay wareejiyeen laba iyo toban halaad oo geel ah oo lagu qiimeeyey lacag dhan shan kun toddoba boqol konton iyo saddex doolar bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaa lagula kala wareegay xoolo mag ah oo ay la kala wareegeen beesha reer maxamuud xiraab kuna wareejiyeen beesha cayr xoolahaas wejiga koowaad boqol iyo toddobaatan halaad oo u dhikanta qiimahooda markii la isku daro siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan doolar sidaas ayay ula wareegeen waxaa wareejiyey beesha reer maxamuud hiraab waxaana la wareegay beesha cayr iyo weliba cayr bari beesha cayr waxay kaloo wareejiyeen labi iyo toban halaad oo qiimahooda ay yihiin isugeyn ay yihiin shan kun toddoba boqol konton iyo saddex doolar intaas waxaa lagu wareejiyey beesha reer maxamuud hiraab waxaana wareejiyey beesha cayr annagoo ah ayr odayaashiisa ah nuqbada waxaan la wareegnay boqol iyo toddobaatan halaad oo diyo ah qiimahooduna uu yahay siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan doolar waxaanan kala wareegnay walaalaha reer maxamuud hiraab ayaan kala wareegnay qaybtaas oo ah diyo dhignool ah annaguna waxaan wareejinay laba iyo toban halaad qiimahooduna uu yahay shan kun toddoba boqol konton iyo saddex doolar ayaan ku wareejinay walaalaha reer maxamuud hiraab waxaana mahadsan awalan walaayada islaamiga ah ee ka talida dalka soomaaliya oan maanta joogno gobolka galgaduud degmada ceelgaras walaayadiina fadhido aad baan uga mahad celinaynaa ayadoo sababta xoolahaas diyada lagula kor- lagula kala wareegay ay sababteeda ayadu tahay ilaah baan u mahad celinaynaa khaasatan waxaan u mahad celinay walaayada islaamiga ah intaas ayaanu leenahay aadayd u mahadsan tihiin dadka muslimiinta halkaan isugu yimid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cabdulaahi abu khaalid waaligii wilaayada galgaduud oo madasha ka jeediyey kelimad dardaaran ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله سبحانه وتعالى ايا mahad u sugnaatay oo nicmooyinkiisa fara badan oo islaamnimada iyo iimaanka ay ugu weyn yihiin ee ku dhaqanka shareecada islaamka dadka muslimiinta maanta ay haystaan wilaayaadka islaamiga soomaaliyeed آه، runtii ilaahay nicmadaasi nooga nicmeeyey ayuu mahad celinaynaa Ee, bacdallaahi ee, waxgaradka iyo cayaanta iyo maaragtay nuqabada guud ahaan munaasabadan kasoo qayb galay ee, gaar ahaan ah, labada beelood reer cayr iyo reer maxamuud hiraab oo runtii ee, mar walbana u taagan si maaragtay ummadda muslimiinta ah oo ay ugu hogaamiyaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabi muxamed caleyhi salaatu wasalaam oo diyaar u ah munaasabaad badan horey u dhici jireen munaasabadan ay ka mid tahay munaasabaadkaas waxaan leenahay jazaakum allahu khayran fii miisaani xisanaatikum juhdigiina dadaalkiina oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala ee shareecadiisii oogitaankeeda aada u taagan tihiin oo idinku mahad celinaynaa runtii maanta waxaan joognaa munaasabo oo aada iyo aada u qiimo badan leanna waxay ka mid tahay munaasabadan ee, munaasabad oo tadbiiqa shareecada iyo axkaamta shareecada fulinteeda goobjoog aan u nahay oo maanta dastuur iyo qodob fulaan soo dhigay meesha aan ka kala baxano boqol iyo kow boqol iyo kadaa uma fadhino maanta waxaan u fadhinaa وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إن وحول بمرك أطراف هدي تهي إيو النفق هدي هدي تهيب dhiig nool iyo dhimashaba maanta aayaadkii qur-aanka oo maanta maan meesha laga akhrinayo macnahooda ku muuqdo oo axkaamteeda ay muuqato qadlidaas waa qadli aad iyo aad loogu farxo oo aad iyo aad u weyn taasma maanta u fadhinaa ilaahay subxaana wa tacaala jahligii iyo dhibaatooyinkii jiri jiray oo maaragtay ilaahay waa naga soo saaray ee meelo badan oo hadda kolle u baahan inay in la gaarsiiyo kolle waa ummadda maaragtay baahidaas waa jirtaa laakiin anaga hadda nahay walaayaadka islaamiga ah ummadda joogto qabaa'ilka degan ee nicmadaas ay haystaan oo qaaliga ah qiimada badan munaasabada marka u fadhinaa jazaakum allahu khayran maanta waxaan goobjoog u nahay in reer maaragtay mahmuud hiraab iyo beesha reer cayr wakiiladooda dhib horey u dhacay weliba dhiig nool ah horey u dhacay maanta maaragtay meeshaasi ee, maxkamada islaamiga ah horey u xukuntay isdaar iyo ay ka soo saartay maanta maaragtay fulintii iyo maaragtay dadkii ay ka kala maaragtay ee, ka qaadanayaan xaqii markaas maxkamada ay ay xukuntay Ee, dhanka reer maxamuud oo boqol iyo todobaatan halaad oo qiimahoodana la sheegay siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan doolar u dhiganto marka la qiimeeyey halkan lagu la dhiibay oo maaragtay qofkan iska lahaan maaragtay wakiiladiisa ay joogaan oo maaragtay maanta ay la wareegayaan ayagana reer cayr in laba iyo toban halaad meesha ay ka bixiyeen marka intaasina runtii waxaaba maaragtay dheeri aan ognahay ummaddan hadda xuquuq kale ay iska leedahay aan badan aan ognahay malaha waa maaragtay dhacdo kastaba dee saan oo kale loogu gudbi jiray ee dadkan waa u taagnaayeen ee taasna marka maqaasidda shareecada islaamka oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo maaragtay ugu talagalay ummadda inay fulido ayaa loo taagan yahay oo asbaabteeda iyo hadafka markaasna waxa waaye in ilaahay la raaligeliyo wixii nagu odoonsaday inaan ku sugnaano salaad hadday tahay soon hadduu yahay haddii xugun kale ay tahay ee maaragtay axkaamtaasna hadda ma aha tan keligeedu ma aha maalin walba midba maaragtay la fulinayaa loo taagan yahay haddii aayaadka qur-aanka maaragtay qofka saariqa ah maaragtay xaddiisii wasaariq wasaariqatu ayaa la fulinayaa ee, waxaa socda maaragtay axkaamta kale azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhuma miyata jalda intaasi dhan waa goobjooga u nahay aayaadka qur-aanka oo aan naqaanayo macallimiinta ay yaqaaneen axkaamtooda ayaa socoto marka taas insha allahu tacaala waa maaragtay maqaasidana hadafka ilaahay in raalli nagu noqdo cid kastaba maaragtay shaqadaas qabanayso taas waaye marka waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan kasoo gebagabeeyo ee, dardaar oo maaragtay si guud oo maaragtay aan insha allahu tacaala dadka muslimiinta aan ku baraarujinayo midda koowaad waxa waaye in shareeca islaamka aan laasimno oo maanaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraati mustaqiim wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tusaluuna bimacnaa in la qabsado diintaasi lagu dhigo oo la haysto macnaheed waxa waaye dhaqangelinteedu waa in la dhaqangeliyo marka si daahir ah si baadin ab in diintaasi u iltisaamno oo dadka ugu horeeya oo qiyaadada hogaanka an ayagaa laga rabaa ummaddan waa daba joogtaa annaga hadda aan toonsannahay oo maaragtay diintaasi aan ka toonsannahay racyada iyo bulshada aad hogaamisaan dhammaantooda wadadaasay soo marayaan intaasi marka in lagu dadaalo insha allahu tacaala aan maaragtay ehelka caruurta yaryar iyo haweenkan aan ku tarbiyeyno oo maaragtay maxaa ilaahay yidhi rasuulku muxuu yidhi in maaragtay sheekadeen ay naqoto sala allahu alayh wali wasalam diinteenna aan ilaashino walaalnimada aan ilaashino taasna waa dardaar insha allahu tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in nasugo diinta iyo xaqa nagu sugo ilaahay subxaana wa tacaala guul iyo maaragtay nasri degdega na siiyo ee cadowgan ilaahay dibiyo wadamada muslimiinta meel kastoo ay haystaan ama ay dhibayaan ilaahay ka qaado subxaana wa tacaala dabaabaadkooda iyo diyaaradahooda allaha burburiyo ilaahay subxaana wa tacaala ciidamadooda iyo waxay aruurinayaan ilaahay ha baabi'iyo insha allahu tacaala taasna ilaahay baa weydiisanayna subxaana wa tacaala dadka muslimiintana diintooda ilaaha ku sugo walaalnimada iyo midnimada iyo ilaahay ha waafajiyo towfiiqda wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay markaana waa xalqada kow iyo tobanaad silsilada taxanaha ah ee uu jeedinayo sheekh jaamac cabdisalaan oo looga hadlayo dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda qaybtan waxa ay ku saabsan tahay dhaqan xumada dimuqraadiyadda
بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaynu kasoo sheekeynaynay mowduucii calmaaniyada iyo dimuqraadiyadda dimuqraadiyadda taqriiban ama labadaba waynu soo gebagabeynay laakiin kelimaad yaryar baynu ku khasisaynaa haatan oo dhaqankooda ka mid ah usuushoodii iyo waxa bahashu ay tahay waan kasoo hadalnay marka waxaynu galabtay ku gebagabaynaynaa bahasha ee dimuqraadiyadda la yidhaahdo dhaqan xumadooda waxyaalo ka mid ah kadibna waxaan u gudbaynaa islaamku muxuu ka qabaa diinta islaamku maxay ka qabtaa waxaan iyagu aan soo sheegnay dimuqraadiyaddu sidaynu soo marna waa xukmu shacbi wey xukmu shacbina culammada islaamku waxay yidhaahdeen tarku lixtikaami ilaa sharci illaahi waa aqsaru dariiqin lilusuuli ila alkufr sharciga ilaahay wax kale lagu bedesho qaanuun laga dhigtaahi waa dariiqa ugu dhow oo gaalnimada lagu gaari karo uguba sahlan diinta islaamku waxay ku tirinaysaa shirkiga fi lxukmi ka shirki fi lcibaada qofku shirki xug ixtikaamka ama meeshu xugum tagayo inuu shirki ku sameeyo waxay la mid tahay cibaadada nafteedii oo uu shirki ku sameeyey saasay culimmadu yidhahdeen bal qur-aankay ku caddahay oo ilaahay wuxuuna leeyahay subxaana wa tacaala walaa yushriku fii xukmihi axadan ilaahay xukumkiisa ciidna lama wadaajiyo qiraa'o kalena waxay odhanaysaa walaa tushrik hala wadaajin rabbi fii xukmi xukumkiisa axadan qofna hala wadaajin marka waa aqrabu dariiq ila alkufri maadaama hadday ilaahay cidaan hayn u tukado qofka ama u soomo diinta uu ka baxayo kaafir noqonayo hadduu xukumka meel kale ka qaatana kaafir buu noqonayaa waana dariiqa ugu dhowo lagu gaaloobo masale kale xorriyada dimuqraadiyada oo laga sheekeynayo hiya xoriyatu itibaacu hawaa itibaacu shahawaat watamarud cala allahi wacubuudiyat lmari nafsahu wa hawaah xorriyada dimuqraadiyadu aynu inoogu sheekeynaya haddii la tajrubeeyey aynu daraasino barannay waxaa inoo soo baxday inay tahay shahawaadka qofku inuu raaco shahawaadkiisa ilaahayna uu ku tamarudo naftiisana uu caabudo iyo hawadiisa wa cibaadatu lmari nafsahu wa hawaah taabtaa un bay noqonaysaa wax kaloo dimuqraadiya ay soo baxaysa haddii la daraaseeyo ma jirto qofku inuu shahawaadkiisa iska raaco rabbigii khalqeyna uu ku tamarudo naftiisa iyo hawadiisana uu caabudo sidaa un bay noqonaysaa wax kale maaha dimuqraadiyaddu waa mabda'a asxaabu alaqraadi alkhabiitha dadka danaha xun leh oo shahwaaniyiinta ah mabda'ooda weeyaa la odhan karaa oo waxay eh, sameeyaan istikhdaama daaqaati alumma bimaa tash- ta- tashtahiihi ahwaa'uhum daaqaadka ummadda iyo hantideeda waxay u adeegsadaan iyo towjiihaadkeeda wixii ahwaadoodu ay rabto iyo shahawaadkoodu qaala tacaala ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira ilaah wuxuu yidhi dadka doonaya xumidu inay ku dhex faafto dadka islaamka ah waa kan liwaad iyo balaaye iyo raggii oo isguursaday iyo naagii oo is- waxaasay ugu yeerayaan Sh- yacni waxyaala eh, khaariqulcadaad aan weligeen ba inaan maqal oo fuxshiya baa dadkii loogu yeerayaa oo mabda'an uu xambaarsan yahay marka kuwaas wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala bulshada inay xumaata doonayaa cadaab cadiima ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin qadiyada saddexaad waxaa weeye cudwiga baarlamaaniga ahi sidiisaba sidaynu u baranay ama caalamulislaami iyo caalamka oo dhan ka jirta waxaa weeye yabiicu ummatahu bimil'i jeybi jeybkiisa wax uu ka buuxiyo unbuu ummadda ku gadayaa wax kale shaqadiisa maaha walaa yuhimuhu dan kama laha maa satalqaa bihi lummatu min camali haada wa manhaji haada manhajkaa uu ku socda iyo camalkaa isagaa ummaddu waxay kala kulmi doonto iyo waxa uu saxiixayo wax shaqaa kuma leh jeebkiisa wax uu ka buuxiyo unbuu rabaa hadaf kale ma leh qofka xuminta baarlamaanka noqonaya sida caalamka oo dhan inuu dalaasinayo uga jeedno walaa yubaali mana danna kama laha hal huwa kha- khaadimun lilyahuud ma yahuud buu u shaqaynayaa am ummaddiisu u shaqaynayaa kalama jecla fa innahaa nadaamun yushbicu qariisata kulli muqarabin shahwaanin walaacib waa nadaam uu mataqaanaa shahawaadkiisa ku dharjiyo nadaam yushbicu qariisata kulli muqarab qof kasta oo muqarab oo inuu xaleeyo raba oo fasaad raba nadaam uu qariisadiisa doonitaankiisa iyo damciisa uu ku- ku dhargiyo weeye iyo shahawaadkiisa mataqaana qof kasta oo mutala- mulaacib diinta islaamku addiin lislaami wa shariicatuhu macsuumuuna biitibaaci ilhawaa diinta islaamku waxaan ogsoonahay hawo la raaca bay ka soo horjeedaa sideedaba wa bal waa didu lahwaa wey qaala tacaala walaa tattabici ilhawaa fayudilaka can sabiili illahi hawadaada raacin oo markaa jidka ilaahay aa ka dhuntid aayad kalena ilahay wuxuu yihi fain lam yastajiibuu laka nebi allow haddayan ku ajibin oo dacwadaada aysan aqbalin maxaad ogaataa faclam anamaa yatabicuuna ahwaahum marka hawadooda inay raacayaan ogow waman adalu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah yaa ka baadiyeysan qof hawadiisa raacay isagoo aan wax hanuuno ilaahay xaggiisa aan wadan oo hadduu qofku hanuun eh, sharci uu daba jooga marka hawa raac maaha laakiin hawadiisa biduuni sharci nin iska socda yaa ka baadiyeysan mabda'an sidiisa wuxuu ku dhisan yahay baynu nihi qofku inuu hawadiisa ka ilaah yeesho faman itakada ilaahahu hawaahu wa adalahu allahu calaa cilmin waa kan ilaahay u dhahayo subxaanahu wa tacaala masalada afraad oon ishaarayna waxaa weeye qadiyatu taxriiri almar'a almuslima gabadha muslimadda in la xoreeyo oo guriga ay ka soo baxdo macnaha looga jeedo waa maxay waxaynu taariikhda la soconnaa calmaaniyada masr bay naga soo gashay masar gabadhii zuqlool uu qabay wixii ay samaysay baynu garanaynaa gabdho badan bay kasbatay oo ka dhig cilmaaniyadii ku shubtay markii dambena gabdho u soo baxay tiri dow- eh, ingiriiska ciidankiisa aan ku mudaharaadaynaay waxaa la aaday meydaan la odhan jiray meydaanul ismaaciiliya meel bannaan oo eh, shirarkii madhaha eh, banaanbaxyada lagu qabto meeshii markay maraysay kasoo horjeensatay gabdhihii waxay tiri xijaabka bixiya xijaabkii baa la bixiyey waa la gubay naag waliba waxay soo noqotay iyadoo shaar iyo gooneeto qabta meydaankii maxaa loo bixiyey meydaanu ismaaciiliya ilaa maanta maxaa loo yaqaan meydaanu taxriiri ilmara meydaanu taxriir baa loo yaqaan meeshii gabdhaha lagu xoreeyey xuriyatu lmara waa khuruuj can ilmilla gurigeeda iyo xijaabkan iyo waxaan inay ka soo baxdo dariiqa u soo baxdo wiilasha gacmaha qabsato fasaad halkaa laga sameeyo haadihi hiya dimuqraadiya sidoo kale waxaa ah xoriyatu alcaqiida dadku caqiidadooda xor bay u yihiin kan kan bay yihiin baad maqlaysaa hal hiya ilaa dacwatun saafiratun ilaa ridda ma wax kaley tahay aan ahayn riddo toosa qof dadku inay diinta ka baxaan maalin walba go- baarlamaanada soomaaliya ee gaaladu ay mataqaana hagayso waxaa lasoo eh, soo hordhigaa oo laga niqaashaa qofku diintu raba ha loo fasaxo qofku waa inuu ridoobi karaa puntland baan ogaa anugu laba nin ilmaadeere oo kuwa hay-adaha u shaqeeya shaydaanada maaragta ay soo hordhigeen baarlamankii qofku diintii raba ha qaato ha la daayo qofka marka haadihi hiya dimuqraadiya waa ridda saafira oo aan maarata geed loogu soo gabanin jaraa-imta diinta islaamka laga gelayo waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah inay ummaddu doorato nin ra-iisaho la soo taagan anigu dimuqraadiyad baan wax ku xukumaya iyo ba- iyo iyo calmaaniyo oo diin islaam aan wadin oo maasooniyadda inuu ka socdoba la ogyahay in madaxweyne loo doorto oo loo saxiixo oo odayaashu ay yidhahdeen kusoo dhawow yidhaahdaan na maamul maxay dhihi jireen siyadowna daadihi siyado bahashii shuucinimadii ummadda ku hagaya baa loogu heesi jiray siyadowna daadihi marka calmaani loo jeedo oo aan diin ilaahay shaqo ku lahayn bal aanu caddaynan oo tale mikrofoonadii kalena war ninkan maasooniyaddu la shaqeeya ninkii inta soo istaagay ka waran shirkii caalamka o dhan uu ku shiraayey oo lagu qabanayey dalka turkiga oo yuhuuddi ay ka carootay warkii axmed najaadkii mataqaanaa shiicada yuhuuddi marka carootoo baxday caalamkii kaloo fadhiya ka daba baxay isagoo soomaaliya matalaya ninkii baa madaxweyne loo doortay ummaddaasi ma janay rabtaa mise naar ummaddaasi waa mar naar u socoto wey ma doonaysa janno baa la ohan karaa rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi al a'immatu min qurayshin ma aqaamu diin diinta ilaahay inta ogayaan maamulka nimankaa qoraysh iyagaa leh qoraysh waa dadkii xaramka ehelka u ahayo deganaayo carabta inteeda kale o dhan ay weynayso wey marka qofka madaxnimadiisa iyo dadnimadii si kastaba ha noqotay ummaddu ay isku raacsan tahay isagaa mataqaanaa ku habboon nebigu qabiilnimo ugama jeeda markuu leeyahay ala'imatu min quraysh wuxuu ogyahay carabi waa nimanka ay isku raacsan tahay inay hogaamiyaan marka hadduu diin shariifkii saas ahayo reer ma ka ahaa hadduusan shareecada ilaahay wadan xukum laga qaadan mayo loo dhiiban mayo nadaa baa laleeyahay anagu murtad ma rabne marka waa kaasa dimuqraadiyaddu qofka waxay ugu weeraysaa xoriya taama soomayna dhihin xataa maca allah ilaahay inuu xor ka yahay bal inuu ilaah ka xoroobo waaba qadiyada asaasiga ah oo asalka u ah dimuqraadiyadda haddaad tiraahdo qofka yaakhay ilaahay ka baq kaalayo salaada tuko kaalayo soom muxuu ku odhanaya yaakhay anaa xor buu ku leeyahy ana xor anigu addoon maahay maxaa igu qaylanaysa idhaaf dimuqraadiyaddu waxay maanta dad ku andacoonayaan waa iska shuuro weeye oo waxba ziyaadaha ma aha oo dhiba maaragtay wax sida laga fahamsanyaa maahay ku odhanayaan shuuro islaamka maxay tahay shuuro waxa weeye dadka ahlulxalli walcaqdiga ahi inay doortaan qof diintan iyo ummaddan inuu hago munaasib u ahoo alqawiyu alamiin qof maanta qawi ah oo dadnimo leh oo haddana lagu aamini karo mataqaanaa aaminaho shareecada ilaahay inuu ummadda ku fuliyo si cadaalad ugu fuliyo awood u leh inuu ahaado marka shuuro saasaa loo yaqaanaa ee inay habraha iyo dadka waawaalan iyo qofka soo socda la yihahdo maxay kula tahay inkee la doortaa taas waxaa weeye gaaladaa taqaana islaamku ma yaqaan dadka maanta ummadda horjoogayaasha oo hadday salaadiin yihiin hadday dulaabul cilmi ay waxgaranaya yihiin hadday aimo waaweyn oo culamaa yihiin haddii ay mas-uuliyiin sare yihiin oo dowladda mataqana maamulkeeda ka tirsan dadkaa weeye dadka wax soo dhisaya ee ma aha dadka shaarica looguma taligelin wax soo dhisaan gebagabadii wax kastaba ha ahaatee wax yar oo diina inay u janjaaro baarlamaankaas haddii la dareemo maanta maxaa lagu sameeya marka horeba dad baa loo shaqaalo loo ahay loo shaqaynayay dadkii haddii ay siday rabeen waayaan waxa weeye war meesha ku kala tago waxaa sheegaysaan yaa idiin dirsaday wey diinta iyo waxaad sheegaysaan yaa idiin dirsaday kurtumayo qurunka ka dareera meesha wixii hadda lagu sameynayey mataqaana dowladdii masarka dowladsheegii ama mataqaana turkiya ka dhacday ama jazaa'ir ka dhacday kullamaa xoogaa yar laga uriyo oo diimeed waxa weeye kala taga waxaan idin dirsanay ma aha waxaad meesha ku haysaan saasaa imaanaysa marka gabagabadeeni waxa weeye mowduuca dimuqraadiyadda inta anagu ku dhaafina waxaan leenahay ummaddu ilaahay ha ka baqda subxaana wa tacaala qofku inuu dhimanayo oo godgolayo ha ku xisaabtamo meel uusan ka soo noqon karin nafis beera uusan haysan ayuu u socdaa safarku waa dheer yahay waxaan ha la yska daraaseeyo oo ha la yska ogaado waxa ay yihiin hana laga bari noqdo waddada gaalada wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي